haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashcuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan aan idinkuga hayno dhambaalladii aad inoo soo dirteen iyo heeso aanan kala dhicin oo aad ka heli doontaan bal caasha soo qabo dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya toddobaadka nuura waxauu naga soo gaaray hooyo dahabo maxamuud geede qorow iyo cabdisaciid maxamuud geede qorow axmed cabdilbaasid xaaji aadam iyo aabe cabdi faarax laqan baa la yidhi iyo hooyo aamine cali shookare waxaa kaloo dhambaalka ku jira cali salaad boy iyo xaaskiisa sharaftale baa la yidhi farxiyo maxamed sacdiye sheekh doon falastiin axmed imaan xamdi maxamuud ciyow farxiyo cabdulcasiis xaaji aadam khadar axmed cabdilbaasid iyo xaaskiisa asle cabdi faarax iyo xafse axmed cabdilbaasid iyo xaajigeeda qaasim cali salaad cumar axmed cabdilbaasid iyo haashim axmed cabdilbaasid dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo aroos oo qaali ah gaarsiinayeen maxamuud mascade iyo maryam xaashi nuure oo arooskoodu ka dhacay toddobaadkii hore gobolka virginia dhammaanteen bay yidhaahdeen waxaan leenahay labada boqor oo isguursaday barwaaqo kala hela anigan waxaan raacinayaa aamiin arooskii loo aayo maxamuud mascade iyo maryam xaashi nuur allah ka dhigo arooskooda aamiin ayaan ana u raaciyay tahaniyada aroos ayaa dhankayga ugu horreysa caasha waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah xamdi xuseen iyo xaajigeeda cabdicasiis xuseen iyo dhammaan qoysaska oo kale ah reer xaaji xuseen reer warsame cilmi reer guure warsame iyo reer afdhuub wardheere iyo reer xuseen kulmiye reer axmed aadan cali iyo reer axmed ibraahim dhammaan qoysaska iyagoo isku duuban waxay tahaniyad kal iyo laaba hawada u marinayaan rufaaci xaaji xuseen iyo shukri maxamed cismaan oo jimcihii shalay ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab waxay leeyihiin isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu horreysa caasha dhankaada ayay taalla heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan usoo qabanayno waa heesaan filayo inay dhegeystayaal badan oo barnaamijkan dhegeysanaya nuurow inay si weyn uga heli doonaan oo weliba adigaan kaa bilaabay dhegeystayaashiina kamid a barnaamijkana qaybtaada ka wada waa heestaan ku dhageedu yahay looma wada riyaaqo dadka qaarna heestan waxay u yaqaanaan roblow laakiin waa heesta looma wada riyaaqo waxaa wadajir ugu luuqeynaya hebe maxamed hudoon hebe nuura iyo cabdiqadar xasan
raaskiisu maran yahay rugma wada degaano loma wada riyaaqe rooblow raasa maalin hayso mal badan raakaatay iyo kii rafaade raaskiisu maran yahay rugma wada degaano loma wada riyaaqe ida roobgunodooramasin
qaadi jiray abid markuu raaqa weyn helo barankuu horaw maray raacda ugu ma laabtee waa ka sii culina ilaa waa ku rubad go'ay qaadi jiray abid markuu raaxa weyn helo barankuu hora u maray raacda uguma laabtee waa ka sii rucliya ilaa waa ku rubad go'ay markii aan ku rabay baad raadkayga goysood mid kaloo ruclayse markiaan ku rabaybaad raadkayga goysood mid kaloo ruqlayse kilayga rogayba reeryadaa ku saare kilayga rogayba reeryadaa ku saare annaka ma ridaye
waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen heesta looma wada riyaaqo iyo codadka hibe maxamed iyo cabdikhadar dhambaaladii mar kale haddaan jaleecno dhambaalka nuuro waan qaatee waa tahaniyad aroos dadka dirayana waxaa ugu horeysa xamdi xuseen iyo xaajigeeda cabdulcasiis xuseen iyo dhammaan qoysaska kale ah baa la yidhi reer xaaji xuseen reer warsame cilmi reer guure warsame reer afadhuub wardheere reer xuseen kulmiye reer axmed aadan cali iyo waa reer axmed aadan cali iyo reer axmed ibraahim dhammaan qoysaskan iyaga oo isku duuban waxay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan baa la yidhi cabdiraxmaan fahad iyo hani cabdi oo lix iyo tobankii sebtembar ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba eebe ha idin kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin aamiin ayaan ana leeyahay tahaniyad dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday waxaana diraya ismaaciil axmed baaruud iyo caruurtiisa aadan maxamed baaruud oo loo yaqaano aadan budle iyo caruurtiisa jaamac jirde baaruud oo loo yaqaano jawaase iyo caruurtiisa cismaan jirde baaruud iyo caruurtiisa ibraahim xaashishade iyo caruurtiisa raxme xasan baaruud iyo caruurteeda iyo sureer xasan baaruud iyo caruurteeda aamine xasan baaruud iyo caruurteeda sahre xasan baaruud iyo caruurteeda shamsi yuusuf cawl iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan abti asad xasan baaruud iyo marwadiisa sahre aadan qandhadh oo ay gabari ugu dhalatay magaalada kaam cumar waa deegaanka kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta labaad haddii aan dhegeystayaasha u cayaaro casha waxaan u hayaa heesta jeese iyo qalin waxaa ku luqeynaya fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
jahayladii la awgaa matira hadid jeer hore
dhambaalka markana aan soo qabanayo waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa shaqaalaha laanta af soomaaliga v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa halkan tahaniyad aroosa ka diraya baa layidhi asxaabta kale ah hee kow baa layidhi hooyo shariifo sheekh siyaad waxaa kaloo ku jirto lambarka labaad la siiyey aabe cabdi aadan xareed lambaraha lasoo kala siiyey faadumo aadan xareed iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdirasaaq cabdi aadan iyo bashiir cabdi aadan lambarka toddobaad waxaa wataa cabdulqaadir cabdi aadan qaali cabdi aadan ku xigtaa axdo cabdi aadan bishaare cabdi aadan aamino khaliif cabdi iyo xasan haadi aadam iyo maxamed haadi aadam iyo rasmi mukhtaar maxamed iyo xaliimo maxamed yuriye dhammaan dadkan iyaga oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxay tahaniyad aroos u dirayaan lamaanaha isdoortay baa layidhi cabdikhadar cabdi aadan iyo nimco mukhtaar maadey oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso waxaan ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen guurkii lagu nasto ee lagu nagaado inuu noqdo wiil i caano gabar i caanan ah waa loogu duceeyey caasha dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah ayaad maxamed aadan isaaq iyo cabdiwahaab maxamed aadan isaaq iyo cimraan maxamed aadan isaaq daa'ife maxamed aadan isaaq iyo daa'uud maxamed aadan isaaq yuusuf maxamuud aadan isaaq iyo cabdinaasir maxamuud aadan isaaq hooye umeyma cabdikariim iyo eido carabo yuusuf maxamed waxaa kaloo ku jira dhammaan reer maxamed aadan isaaq iyo reer maxamuud aadan isaaq waxayna tahniyad aroos halkani uga dirayaan lamaanaha kale ah muhaab maxamed aadan iyo shaakire maxamed axmed oo dhowaan ku aqalgalay deegaanka owjaba ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay allah idinka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamiin aamiin ayaan anagana leenahay heesta saddexaad ee barnaamijka ah ee dhegeystayaashaan u hayno waa heesta halkudhageedu yahay runay soo eeg waa codka fanaanka maxamed suleybaan tube
dhirturama bixiso ruc midhaa leeday rayskiyo barwaaqadu xudgooyirayskiyo barwaaqadu wili xudgooyin bilagu maree wadraaligelise isoo eeg rune isoo eeg xabadano roobku u ku horo biyu laba rogmanayaan raxabadano roobku u ku horo biyu laba rogmanayaan rahayo maroodiga awada rafiiqne rahayo maroodiga awada rafiiqne bel lagu mareeye wadiraaligelise runay isoo eeg runay isoo eeg ramad ku dhalayo ristu ay isqabatoon lagu raacin xoola Meel ramad ku dhalayo ristu ay isqabatoon lagu raacin xoola reeruu ku badan yihiin usoo rogeeye reeruhu ku badan yihiin usoo rogeeye bil lagu mareeye wadiraali gedhise runay isoo eeg runay isoo eeg arkaremay ranta saydhinaayo gorayadu ka roortaan arkaremay ranta saydhinaayo gorayadu ka roortaan awada rucleeyaan kakaadiyaaye awada rucleeyaan kakaadiyaaye bel lagu mareeye wadiraali gelise runay isoo eeg rune isoo eeg
tahay waxaan filayaa in dhegeystayaal badani ay ka heleen heestaasi ruunay soo eeg iyo codka allahu naxariiste maxamed suleymaan tubic dhambaaladii haddii aan dib ugu laabanno tahaniyadda dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay cali maxamed xasan iyo liibaan maxamuud sheekh liibaan bele cismaan gome iyo bashiir cali daahir caanaboore maxamed xuseen axmed iyo xasan cabdulaahi maxamed maka maxamed imaan makabeela waxaa kaloo ku jira xasan yuusuf xasan iyo maxamed ibraahim jimcaale cumar abukar qoorgaab iyo cali maxamed warsame yuusuf axmed cusmaan iyo nuur maxamed macalin shiine maxamed qaasim cali iyo maxamed cabdiqaadir magacfay iyo cabdi samed bashiir xuseen dhammaan dadkani waxaay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan cabdiqaadir maxamed iimaan abaabu iyo sacdiyo muuse nuur oo uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar waxaana wiilkaasi loo bixiyey bashiir bashiir waxaanu leenahay allaha ka dhigay kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya toddobaadkanah nuuro waxa uu naga soo gaaray waa tahniyada dhalasho farxad lebaa la yiri dadka dirayana waxay kala yihiin aabe ibraahim maxamed iyo ayeeyo xaawo xuseen waxaa kaloo dhambaalka ku jira cali shimoy xuseen shimoy maxamed shimoy iyo muslim shimoy iyo faadimo shimoy dhammaanta iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aabe isaaq shimoy iyo hooyo nuurto maxamed oo wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada wajeer wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdisamed isaaq shimoy ducada waa dhankina baa layidhi cabdisamed waxaan leenahay soo weyna wa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalka dhankayga ugu dambeeyey iyo guud ahaanba barnaamijka caash waxau naga soo gaaray dadka kale ah xamdi xuseen iyo xaajigeeda cabdulcasiis xuseen iyo dhammaan qoysaska oo kale ah reer xaaji xuseen iyo reer warsame cilmi reer guure warsame iyo reer afdhuub wardheere reer xuseen kulmiye reer axmed aadan cali iyo reer axmed ibraahim dhammaan qoysaska oo isku duuban waxa ay tahaniyad kal iyo laab ah hawada u marinayaan rufaaci xaaji xuseen iyo shukri maxamed cusmaan oo jimcihii shalay ku aqalgela magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab rufaaci iyo shukri waxaanu leenaha noqdeen kuwa isku waara oo wad kheyr qaba alle uu ku arsaaqo aamiin dhambaalkaas ayaa ugu dambeeya laakiin waxaa kaloo kasii dambeeya heestii aan barnaamijka alaaba aan ku xiri jirnay toddobaadkan waxaan dhagihin uga tegi doonaa heesta kaskacad waxaa ku luuqeynaysa fanaanada xabiiba xasan tooxow heestaas ayaanan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno aniga iyo nuur xasan nuur bakhaari waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo